galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal waa sabti lix iyo labaatanka bisha nofembar ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali com saacadduna afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay inay boqol ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ku dishay deegaanka ceel dheere buraale oo u dhexeeya degmooyinka aadan yabaal iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubarigan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi gudoomiyaha degmada maxaase ee gobolka hiiraan uu ku faahfaahinayo
nimankii nabaddiidkaa sida la socotid xalay waa weerar badana meelo badan loogu sameeyey sida ciidamada danab cid waxaan ku sheegay duqooyin kala duwan marka noolal iyo geeriba waa ku haynaa ayagoo noolna waa haynaa ayagoo dhintana waa haynaa laakiin ayaga ma tira koobno dad badan waa ka tageen oo dhintay dad nool waa ka soo qabno maxaabiis waa ka haynaa
hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horse ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo xabad joojin ay dhaqan gashay ayaa haddana kooxda fallaagada ah ee m saddex iyo labaatan ay ku sii saqayaan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo sida ay sheegeen ilowareedyo ciidan iyo rayadba dagaal ayaa sii socday kadib wakhtigii kama dambaysta ee xabad joojinta meel u dhow buwiza oo qiyaastii afartan kilomitar ah waqooyi ka xigta caasimadda gobolka gooma dadka deegaanka ayaana sidaasi waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee a f b ilowareed maamulka ayaa sheegay in kooxda m saddex iyo labaatan ay ku sugan tahay buwiisa ayna fallaagadu qabsadeen dhowr tuulo oo deegaanka ah a f b ayaan si madax bannaan u xaqiijin karin warkaasi dagaal ayaa sidoo kaleeto dhex maray kooxda m saddex iyo labaatan iyo maleeshiya ka tirsan hutu deegaanka bombo oo toddobaatan kilomitir u jira magaalada goma hubka culus ayaa la maqlayay dadkana waxa ay ku sugan yihiin argagax sida uu wakiil ka tirsan bulshada rayadka u sheegay a f b wasiirada arrimaha gudaha ee yurub ayaa soo dhoweeyey qorshe midooda yurub uu ku doonayo in si wanaagsan isugu dubarido habdhaqanka muhaajiriinta imanaya kadib markii muran caro leh uu ka dhashay marka badbaado oo ay saaraayeen dad qaxooti ah murankaasi oo dhex maray dalalka talyaaniga iyo faransiiska faransiiska ayaa ku eedeeyey talyaaniga inuu ku guuldaraystay inuu ixtiraamo sharciga badda kadib markii uu diiday markab ay gacanta ku haysay hay-ad aan dowli ahayn horraantii bishan taasi oo dhalisay wadahadal ka dhacay brussels si markaas looga baxo khilaafka cusub ee midooda yurub ee ku saabsan arrintaasi siyaasadeed ee cakiran dhammaan dhinacyada ayaa ku tilmaamay shirka mid waxtara inkastoo wasiirka arrimaha gudaha ee jek vit roxon oo waddankiisu uu hayo madaxtinimada midooda yurub markii dambeeto uu sheegay in dhammaan ka qaybgalayaasha ay isku raaceen in wax badan la qaban karayo si loo helo xal waara wasiirada ayaa mar kale isugu iman doona shir dhacaya siddeedda bisha disembar si ay u sii wadaan doodda adag ayuu yiri vit rockson tirada magangeliya doonka ayaa weli aada uga hooseysa heerarkii sannadihii labada kun shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii laakiin khilaafka waxa uu wiiqay heshiis muhaajiriin joojin ah oo loogu talagalay in si siman markaasi loo qaybsado soo galootida toddoba iyo labaatanka waddan brussels ayaa waxa ay la halgamaysay sannado badan inay ku heshiiyaan dalalkaasi ayna hirgeliyaan siyaasadda cusub ee lagu wadaagayo mas-uuliyadda muhaajiriinta iyo magangelyo doonka dalka ukrain ayaa waxa uu soo celiyey qayb ka mid ah awoodda tamarta hase yeeshee weli waxa ay koronto la-aan haysataa malaayiin ruux oo wajahaya mugdi iyo qabow aada u daran kadib markii ciidamada ruushka duqeymo cirka ah ay ku burburiyeen qaybaha korontada madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski ayaa ku buuriyey dadka reer ukrain in korontada ay beekhaamiyaan oo aysan wax walba u isticmaalin haddiiba ay helaan koronto zelenski ayaa sheegay in lix milyan oo ruux ay weli koronto la-aan yihiin warkiina dhegeystayaal waa naga intaas aan ku bilownay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka ayaa la wareegay deegaanka ceel dheere buraale oo u dhexeeya degmooyinka aadan yabaal iyo mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha maxaase muumin maxamed xalane oo qayb ka ah howlgalka ayaa v o edu uga warramay sida weerarka uu dhacay
walaal aad mahadsan tahay waxaan joognaa hadda tuulada ceeldheere sidaad la socotid oo ka tirsan degmada aadayabaal oo maalmahan dagaaladu ay ka jireen eriyadeeda gaar ahaan waxaan tuulidan ku sugannahay xadka maahana waa gudaha shabeellada dhexo gaar ahaan degmada aadayabaal shan iyo toban kilomitr meel u jirtay tuulida u jirtaa si nabadgelyahan ku joognaa howlgalkii hadda tuuladaas ka jirana waa soo gobagooboobay si guulahoona kusoo gobagooboobay nimankii nabaddiidkaa sidaad la socotid xalay waa weerar badana meelo badan looga sameeyey sida ciidamada danab ciid waxaan ku sheegay duqooyin kala duwan marka nolol iyo geeriba waa ku haynaa ayagoo nololna waa haynaa ayagoo dhintana waa haynaa haddii aan dib ugu laabano sida howlgalka u dhacay howlgalka ma wuxuu ahaa duqeyn mise weerar ay ciidanka ay qaadeen walaal labadaba waa ka koobnaa duqeynna waa jirtay ceeran weerar ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidanka danab qaadeenna waa jiray iyo ciidamo maxawsleyda iskaashanaa duqeynna waa jirtay marka howlgalkaasna waa soo gabagabay si guuli kusoo gabagabo maxaa khasaare ah inta adiga qof ahaan aad aragtay aniga xaggayna wax khasaaraha ma jiraan laakiin ayaga ma tira koobno dad badan waa ka tageen oo dhintay dad nool waa kasoo qabno oo maxaabiis waa ka haynaa gaadiid waa kasoo qabsanay hubkoodii waa kasoo dadkii dagaalamayaasha hubkoodii waa kasoo qaadnay marka in lasoo bandhigana waa malayna dhawaanna waa soo bandhigaynaaba
waxaa sheegtay in duqeyn ay howlgalka qayb ka ahayd duqeyn markay dhacdo deegaanka waxaa laga yaabaa in dad shacaba ay ku sugnaayeen ayago shacabka maxaa khasaaraho gaaray walaal dadka shacabka wax khasaaraha gaara ma jiraan waxaan ognaha ma jiraan wax anaga hadda ognaha ma jiraan wax khasaaraho gaara ma jiraan yaan ku dhihina wax ognaha ma jiraan maxaan ku sheegaa dadka shacabkana waa ka qaxyay guri inay khasaare gaartay waa laga yaabaa oo maxaan ku sheegaa guryihii lagu dagaalamayey tuulada lagu dagaalamay nimankan godad ka dhex qoteen tuulada guri iyo waxsaas inay khasaare gaareen waa laga yaabaa in hanti ku gubato waa laga yaabaa laakiin wax khasaarahoo dadka shacabka gaara aniga lama socdo hadday hadda gaaraana waa ka warhelaynaa haddoo la yidhaha waa soo sheegi doonaa dadkana mar horey ka qaxeen khasaare wuxuuba gaara markay ka qaxeen oo duurka galeen oo meel biyalaan oo baadlaan ah oo duurka ay galeen guryahoodii ka barakaceen dhibaatada nimankaasaa u geysto guryahoodii galay ayadana waa laga saaray inay si nabadgelya waqtiyada soo socda ugu soo laabtana waa rajeyna haddoo la yidhaha guddoomiye waxaan ku weydiinayaa howlgalka hadda goobta ay ciidanka ku sugan yihiin marka laga hadlayo dagaaladii dhacay gobolka shabeellaha dhexe haddii aad noo tilmaanto goobta aad kaga sugan tihiin jidka jayga oo isku xira aadan yabaal iyo mahadaay isku xira iyo ceelbaraf isku xira ayaan dhexdiisa joognaa marka soomaalida intay garana hadda waa garanaysaa intaana garanaysana hadda degmada aadan yabaal waxay naga xigtaa dhanka bariga ceelbaraf iyo mahadaay wuxuu naga xigaa dhanka qoraxsinka marankey mari jira inaan joognaa shabaab dabo hadda koonfurta soomaaliya mase hadda bariga hiiraan iska gudbana ma jiro qaarna eridaas ceelbaraf iyo webiga erida isku toosan yihiin qaarna waxay jiraan dhankaas ceelbuur iyo degmada aadibaal waxay ka xaggay ku go'toonsan yihiin marka marankay isku maraayeen wa waxaan qabanaa tiro maxaabiisa oo dagaalamayaala oo dhagarqamayaala oo iyagoo dagaalamaan qabanay qaarna ayagoo faniinan iyo raadino duulka kasoo qabanay waana haynaa wax dhibaatana uma geysan waxaan kuu sheega nidaamkaanu kusoo wareejinaa nidaamay maraan siday dadka ula dhaqmaan ulama dhaqmi doona
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha maxaas muumin maxamed xalane oo ka qayb ah howlgalka ciidamada ee lagula dagaalamayo al-shabaab waxaana uu u waramayay werigeena xuseen xasan dhaqane dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dagaalkaasi lagu dilay boqol ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab oo laba iyo toban ka mid ihi ay horjoogayaal ahaayeen warkan ayaa waxaa wariyaasha muqdisho u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha wasaaradda warfaafinta ee magaalada muqdisho wariyahena v o a cabdicaiis barrow ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu faahfaahin uga bixiyey howlgallo iyo dagaallo ciidamada dowladda soomaaliya iyo qaar ka mida qabaa'ilka garab siinaya ay saacadihii lasoo dhaafay la galeen al-shabaab wasiir al cadaala ayaa waxa uu ugu horreyn ka hadlay dagaalka ka dhacay deegaanka ceeldheere ee ku yaalla xadka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe isaga oo sheegay inay ku dileen dagaalamayaal iyo horjoogayaal ka tirsan al-shabaab oo gaaraya boqol qof howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah ee taageera ee howlgalka lagula dagaalamaya khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqdib dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda wakhtiga halkaan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid iskudubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge goobtaas oo ay ugu diyaargaroobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaano ku yaalla xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalkii lagu qaaday deegaanka ceeldheere uu ahaa mid ay sii qorshaysay dowladda soomaaliya islamarkaana laga warhayay abaabul ay shabaabku ku doonayeen inay ku weeraraan deegaano horey looga qabsaday isagoo dhinaca kala qeexa in goobtaasi ay ku sugnaayeen horjoogayaal dhinaca dagaalka u qaabilsanaa al-shabaab khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku uruursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragtay ay ka abaabulayeen weerarro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku howlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mida khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday shirkan jaraa'id uu qabtay ku-xigeenka wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale qeexay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya isagoo dhinaca kala tilmaamay in dowladdu ay weli soo dhoweynayso shakhsi walba oo shabaab ka tirsan oo isi soo dhiiba waxaan rabnaa in aan u mahad celinno shakhsiyaad badan oo ka tirsanaa maleeshiyaadka oo markii ay arkeen runtii baaqyada dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ugu imaanayey goostay inay ka haraan fikirka khawaarijta kuwaasoo si isdabajooga isugu soo dhiibayey furimaha ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay joogaan waxaan kaloon baaqu diraynaa kuwa weli ku harsan safafka khawaarijta oo aan leennahay saacad kasta oo idin dhaafta fursaddiinnu waa sii yaraanaysaa ka soo noqda dariiqa qaldan ee aad ku joogtaan una soo noqda dadkiinna iyo dowladdiinna kala faa'iidaysta baaqiinna marka laga yimaado warka uu maanta shaaciyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya haddana ma jirto il kale oo warbaahinta u xaqiijisay khasaaraha dagaalkii ka dhacay deegaanka ceeldheere oo ku yaala xadka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo hadda wararka la helaya ay sheegayaan inay joogaan ciidamada dowladda soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa qaar ka mid ah qabaa'ilka iyo saaxiibada beesha caalamka ayaa waxay al-shabaab kala wareegeen dhul ballaaran cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya ayaa lagu daafuray barnaamijka horumarinta waxsoo saarka kheyraadka xoolaha ee caanaha digaaga iyo malabka iyadoo qorsuhuna uu yahay midda dhowaan halkaasi laga bilaabay warkan waxaa jigjiga nooga soo diray waryaheena v o e maxamed cabdiraxmaan ogaas gata waxaa xarunta dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga lagu daafuray barnaamijka horumarinta waxsoo saarka kheyraadka xoolaha ee sida caanaha digaaga iyo malabka waxaana barnaamijkani si rasmi a u daafuray madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar waxaana xafladdii daafurka barnaamijkani ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay heer federaal kuwa deegaanka soomaalida iyo marti sharaf kale iyadoo ujeedka guud ee barnaamijkanna uu yahay sidii looga faa'iidaysan lahaa kheyraadka deegaanka uu leeyahay gaar ahaanna xoolaha madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo ka hadlay furitaankii barnaamijkani ayaa ka warbixiyey ahmiyadda barnaamijkan uu leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan u joogno barnaamijkan horumarinta xoolodhaqatada khayraadkooda oo gaar ahaan xoogga la saaray saddex shay oo ah caanaha digaagga kafaa'idayska khayraadka digaagga iyo malabka in uu jiraba hadda laakiin si habkana uu jiro oo si muxuuha organizia ama si casriya aan loo sameyn marka barnaamijkan maanta aynu joogno faa'iidada uu leeyahay runtii waxaa weeye barnaamij kabaya barnaamijkii sanadkii hore aan qaadannay ee dalag iyo daryeer barbar soconayana dhanka xoolaha oo kale haddaan eegno innagu waxaa laga yaabaa barnaamijka caanahaan ka faa'iidaysanada etoobiya iyo dhinaca dadka dadka maaragtay beeralayda inuu u yahay barnaamij lagu baraarujinayo hadda laakiin innaga maaha innaga caano baama dhanna waxaan ku noole caano weeyaan marka innaga xaggeenna waxaa weeye caanihii qaabkii aynu u isticmaalaynay iyo qaabkii wax loo soo saarayay waxaan ka bedelo bay noqonaysaa oo ah xoolaha aan leenahay ka faa'iidaysigooda yacni waxaa laga yaaba qofku isagoo boqol halaad leh inuu nafaqadii ugu baahnaa uuna ka helin baa laga yaaba ama uu aqoon darra ay u keenayso ama qaabka aan u dhaqanayno oo casriyaysnayn boqolka neef waxaa laga yaaba haddii si casriyaysan inta laga joojiyo socodka faraha badan beer iyo agtiisa looga sameeyo ciddii karaysa dowladda ku taageerto sidaan beertan dadka aan geynay digaagteeda ku taalloo kale in productionkooda uu ka ficnaan lahaa toban neef oo si fiican loo dhaqaaliyo inay ka ficnaan lahaa laga yaabo oo hal meel aan lagu hayo oo kan xoolaha dhaqda iyadoo beer agteeda ka samaysto malabkii halkan ka bilaabo digaaggii ku yeesho in diversification ay ku dhex jirtaa element barnaamijka hadda maanta lagu joogo marka hawlahaasi hawlo muhiima maadaama yihiin sida ugu dhaqsaha badan taageerada dowladdana loo diyaariyo oo ah muxuu ahaa taageero dhaqaale dhul iyo weliba in khibrad iyo aqoon lagu faafiyo waxyaalaha hadda aan rajeyno la keeno inay muhiim tahay in sidaa loo fahmaya muhiima dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay xaafiladdii daafurka barnaamijkan horumarinta wax soo saarka caanaha digaagga iyo malabka ee deegaanka soomaalida wasiirka xafiiska horumarinta xoolodhaqatada dowlad deegaanka soomaalida maxamed sheekh aadan isagoo ka warbixiyey ujeedka guud ee barnaamijkan barnaamijkan ujeeddadiisu waxaa weeye saddex arrimood kow in kor loo qaado damaanadda cuntada islamarkaana iyadana kor loo qaado isticmaalka cuntada isku dheeli jiran ama balansi diet-ka la yidhaahdo marka labaad maadaama oo shaqaabuur badan loo baahan yahay dadkuna khayraadka ay haystaan keliyaata inay ka intifaacadsadaan oo ay wax ka soo saaraan ay shaqaabuur ku heli karaan waxaa loogu talagalay in kor loo qaado shaqaabuurka arrinta saddexaad waxaa weeye in iyadana la kordhiyo khayraadkeenna aan dibadda u dhoofinayno si aynu u helno hard carams ama lacagta qalaad inta badan aynu geshiga ku soo galano arrinta kale waxaa weeye wixii aynu soo dhoobsan lahayn inaan waddanka gudihiisa innagu kana soo saaranno kobcinno productivity-ga wax soo saarkeenna si aynu uga maaranno lacagta qalaad ee faraha badan ee inaga baxda waxaynu soo dhoobsinayno si guud waddanka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay africa waddanka ugu xoolaha badan caalamkana waddanka lixaad baa lagu tilmaamaa
waxaana xafladdan si wada jira uga hadlay wasiirka wasaaradda masanooyinka iyo dhulka jooggiisa hooseeya ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya marwa caaisha maxamed iyo sidoo kale adaanaj ababe oo ah duqa magaalada adisababa waxa ayna tilmaameen faa'iidada uu leeyahay barnaamijkani horumarinta wax soo saarka khayraadka xoolaha deegaanka iyagoo sidoo kale sheegay in deegaanka soomaalida uu qani ku yahay islamarkaana uu haysto dhul dihan oo looga faa'iidaysan karo wax soo saarka beeraha mas-uuliyiintan ka socotay federaalka ayaa waxay ku wareejiyeen xukuumadda deegaanka in ka badan shan boqol iyo toban motor kuwaasoo looga faa'iidaysan doono wax soo saarka waraabka beeraha dhankooda waxay idaacadda v o a waraysi la yeelatay qaar ka mid ah iskaashatooyinka kala duwan oo iyagu soo bandhigay khayraad kala duwan waxaan ka socdaa shinnida iskaashatada gargaar waxaanu soo saarnaa malabka noocyadiisa kala duwan isagoo miida isagioo dhaabkii ku jira saaka waxaan kusoo bandhigaynaa wax soo saarka deegaanka kaasoo qayb ka tahay dadkuna aanay ogeyn shinnida shinnidu waxtarkeeda faa'iido badan bay leedahay ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay inuu dawo yahay waxa ka soo baxay shinnida caloosheeda waana cunto taasaan anugu saaka la shir nimid bulshadana inaan fahansiinna aan doonayno inay faa'iido badan leedahay iyadoo barnaamijkanna uu socon doono muddo laba maalmood ah taasoo layskula gorfayn doono khayraadka xoolaha soo bandhigidda faa'iidooyinka ku gadaaman ee waxtarka u leh nolosha bulshada deegaanka iyo hirgelintiisa maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur ibraahim dhambaalka ugu horreeya inoo soo qab waa tahay nuur dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray xuseen cabdulaahi luule iyo zahra cabdulaahi luule iyo cabdirasaaq cabdulaahi luule iyo xasan cabdulaahi luule iyo cabdi maxamed cilmi madar aamine maxamed cilmi madar iyo muune maxamed cilmi madar iyo mahad maxamed cilmi madar axmed maxamed cilmi madar iyo cabdi aadan gaabane khadar aadan gaabane cabdulaahi aadan gaabane faadumo aadan gaabane seynab aadan gaabane roode axmed maxamuud shabcaan shukri iyo nuura shukri takhal iyo cabdiqani shukri takhal iyo leyla maxamed cumar xaliimo jaamac xirsi nimco jaamac xirsi axmed jaamac xirsi dhammaan waxa ay dadkaasi kala joogaan burco iyo hargeysa waxaana ay hambalo jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamuud xuseen maxamed cilmi madar iyo mumtaas carab maxamuud xaaji nuur oo dhowaan ismaharsaday waxaana ay leeyihiin meerkiina aad in horseeda guur kheyr qaba warqadda dhankayga ugu horreysa ibraahimow waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah maxamed xuseen wariir maxamed gooris iyo abshir aadan abshir mandela maxamed shacayb munawar iyo doctor faa'iza cabdijabaar cabdiraxmaan barow aadan iyo shaakiro barow aadan muslime barow aadan cabdinuur barow aadan dhammaan asxaabtani wax u kala jooga kenya ethoobiya turkiga soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan u marinayaan cabdilatiif barow aadan iyo xabiiba yuusuf cali oo wiil ugu dhashay degmada bardaale ee gobolka ba'i waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu horraysan idiin soo qabanayna waa beerqaad waa codadkii yaasiin axmed digfar iyo shahri siyaad
inayahay bildhalatiyo ubax soo baxaayo sida bilicda roobka subidaante inayahay bildhalatiyo ubax soo baxaayo sida bilicda roobka isoo bidhaante timahaaga baxaaye barbarada ka dhacaaye balgooray la moodiyo sunniyaasha baaxiye wejiga lagu badhgooyiyo timahaaga baxaaye barbarada ka dhacaaye baalgooray la moodiyo sunniyaasha baaxiye wejiga lagu badhgooyiyo bishimahaa maduuyo indhahaaga biriqda bacaruurka naasahay biir qaaday anigay bishimahaa maduuyo indhahaaga biriqda bacaruurka naasahay biir qaaday anigay adaa beeri cashaqe baxnaani adaa damqii bogte adaa damqii ibogsi adaa beeri cashaqe baxnaani adaa damqii bogte
ugu barida tala iyo ugu boodi weeye annagoon isbaraanu sheeka socoodiyo ugu barida tala iyo ugu boodi weeye annagoon isbaraanu sheeka socoodiyo balanan lahayni aan bardaamin xaajada asaawa bilaaniyo wadayeelan baashaal oo aan bulada iyo ciyaaraha la boodiyo wada tuman baluuli sharaiyo khayrka badhaadhaaga wiliyo inaanku baqa burweyka culusti baabacati mali wiya baabacati mali
waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay heestaasi ka heleen daandureehaye bal inoo soo qabo dhambaalka kale waxa uu dhambaalkan inooga yimid daa'uud maxamed tuur yare iyo mahad xaaji cilme duraan xuseen cali cabdinuur cumar aadan salaad cabdi warsame waxaana ay taanee dhalasho gaarsiinayaan cabdulatiif barrow aadan iyo xabiibo yuusuf cali oo wiil uu ugu dhashay degmada bardaare waxaanay leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo waalidkii dad waa tahay inuu dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen cabdulaahi jaamac yuusuf iyo cabdulaahi mursal axmed iyo cabdiraxmaan cabdulcasiis anwar baar cilmi iyo jaamac mawliid faarax iyo cabdijabbaar cali xasan iyo maxamed yuusuf caamir xiir yuusuf caamir iyo yacquub cali caamir iyo caydiid yuusuf caamir iyo cabdinuur cali caamir iyo xasan ow aadan dhammaan ah waxa ay joogaan boosaaso qardho garowe gaalkacyo iyo muqdisho waxayna taaniid u dirayaan yaxye yuusuf maxamuud iyo keef maxamuud cabdicasiis oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin meerkaasi haidin horsedo guur keyrqaba aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa diraya hooyo khadiijo maxamuud ciise iyo caruurteeda hooyo sahre cabdulaahi warsame iyo caruurteeda cabdinaasir xaaji ibraahim iyo caruurtiisa aamino xasan diirshe iyo caruurteeda maxamed cali wariiri iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdirasaaq maxamed diirshe cabdiyare iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cali cabdi madoobe cali baashe iyo qoyskiisa sucdi maxamed maxamuud iyo yaasiin maxamed siciid iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi faarax jabaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo jaaliyadda soomaalida ee sweden dhammaan reer cusmaan xasan diirshe iyo reer bashiir xaaji ibraahim cusmaan waxaana ay taaniid gaarsiinayaan cabdirasaaq cusmaan xasan diirshe iyo balqiisa bashiir xaaji ibraahim cusmaan oo wiil uu ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi uu loo bixiyey cusmaan cabdirasaaq waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii waxtara aamin ayaa leenahay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan
حبلواد ما قشين عن سربالها عن شديد شعيبين الشبان اركيبان عسينا بصبايا الميوان مقشين عيون نقبين عن في جيب الشعر وواقف عن في جيب الشعر وواقف عن في جيب الشعر وواقف أنفيقي بشاعي شيل وعواقب أنفيقي بشاعي شيل وعواقب أنفيقي بشاعي وعواقب وقال علي الليل عيد في سبتمبر الرمبا والتنبين روحي وصديق عالفيقي بشاعر وعواقب أنفيقي بشاعر وعواقب أنفيقي بشاعر وعواقب أستاذ ما هسادو وعذر تاي غيا عبل أول مقاشين عن تربال هيو عن فيقي بتعجل وعاقب خيال أنفيقي بتعمل المواقف وياي أنفيقي بتعمل وعواقف وياي waa hagaag daandurey heesta labaad ee waa heesta qalanjo waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta hibe maxamed iyo saalaxa qaasim naaji
Thank you.
hallooya habeenkura urkayga qalaawo dhaon layga jarin huruumaha ku loolamaa u yidhaa gartawba hallooya habeenku dhawrkayga qalaawo dhaon layga jarin huruumaha ku loolamaa u yidhaa gartawba taladaan qandoode aan qawda ku hayaa taladaan qandoode aan qawda ku hayaa qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qotadeedu dheeraa insha allahu waan qaban qalashooyinnanade haddii laysku keen qoray qalashooyinnanade haddii laysku keen qoray oo aan qub isku leenahay wasqotli doona adnaa taaqiraha geli wasqotli doona adnaa taaqiraha geli adduunyada qorshaa jiro iyo qaabab waawey qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa waydaxa qaada adduunyada qorshaa jiro iyo qaabab waawey qararoodan baa badan qaxar iyo dhibaatana intaa waydaxa qaada koonteeda sheekada waan qaadi doonaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabana qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabanaa haddii laysku keen qoray halashuuyinnanade haddii laysku keen qoray oohan qubisku leenahay
aan intaasi kaga gudubno heestaasi dhinacii dhambaalada warqadan waxay naga soo gaartay jaamac maxamed xirsi iyo xamse xaaji karaama cabdiraxmaan buux iyo abwaan yaxye madar iyo ramadaan qorane xuseen naasir cabdixaaji nuur iyo bare cali qaaje iyo maxamed sayid suudis suxufi maxamed axmed jooker iyo saciid maxamed gamacdiid cabdiqani cabdulaahi cumar iyo sayid maxamed darwiishka iyo asxaab kale dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan cali fahad jaamac iyo cawo saleebaan aadam oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada hargeysa gabadhaas waxaa loo bixiyey caaliya waxaan leenahay caaliyaha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana nuur waxa uu naga soo gaaray dahabo iftiin looxow iyo ibraahim iftiin looxow cabdi iftiin looxow maryan iftiin looxow iyo maxamed jeele xiis ibraahim shaahiyow liibaan aadan xasan falastiin khaliif yuusuf axmed maxamed cali shiine yaasiin ibraahim iyo dhammaanba reer iftiin looxow waxaana ay taaniyad wada jira gaarsiinayaan dahabo rabiilo nuur iyo siyaad iftiin looxow oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana wiilkaasi loo bixiyey mucaad siyaad iftiin waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhig kiisu weynaado oo waalidkiisa dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara
aamiin ayaan ana raaciyo heesta saddexaadaan duray waa heesta qalam jalam waxaa ku luqaynaya muuse ismaaciil qalin
مربن هذا الفتوشة أنا جيت معايا أنت أنت جيت له ورتلعت فيا أنا سلعني يا رسول أنا سلعني يا رسول dhambaalkana waxa uu nooga yimid aaniso ibraahim iyo fartuun ibraahim iyo firdowsi ibraahim faadumo ibraahim nadiifo ibraahim yaasiin ibraahim cabdulqaadir ibraahim falastiin khaliif yuusuf suleymaan xasan geedi iyo cabdiweli faarax barre ha ka tegina bay dheheen hooyo khadiijo xasan dhammaanna waxa ay tahaniyad gaarsiinayaan nimco xuseen xasan iyo maxamed ibraahim macallimow oo wiil uu ugu dhashay xidhada qaxootiga ee dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey marwaan maxamed ibraahim ducadu waa xaggina ay leeyihiin marwaan soo weynaw noqo kii waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara dhambaalka ugu dambeeya waa hambalyo aroos waxaana uu naga soo gaaray cabdirasaaq abshir cabdulle cismaan iyo cabdiraxmaan axmed jaamac cabdinaasir maxamed warsame iyo cabdiraxmaan yuusuf axsaab yuusuf axmed nuur iyo cabdirasaaq ciiro waxaa kaloo ku jira farxaan maxamed cali hayaan iyo zakariya axmed cali xamdi abshir cabdulle iyo cabdulaahi cali madoobe dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin ay halkani uga dirayaan cabdulaahi maxamed warsame iyo fardowsa cabdulaahi sheekh xasan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada galdogob ee gobolka mudug waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabna allah idinkala siiyo aamiin waxaan idiin soo xulay dhegeystayaal adoo meel fog joogo heestaa waxaa qaadaysaa nimco jaamac waxaana ay ugu dambaysaa barnaamijkan hambaliyada iyo heesaha waxaa wasiirin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
nafsi ruuxi ka xishaac godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi maysid adigu nafsi ruuxi ka xishaac godolkii soomaaliya sidan anigu ku galay kafi maysid adigu argudashadaaduna kar ilaahay weeye argudashadaadanaakar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhi ay gacantaadu meligteqofka faabaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadhi ay gacantaadu meligte waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idab
adogacar isoo biday waa taanku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacanteeye adogacale isoo biday waa taanku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacanteeye waxaan anigu gaystaa goobta ijooje waxaan anigu gaystaa goobta ijooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaan ahay nin gacalkii awgaa u gooyo waxaan ahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gondoodiyo gocosha u dambayse waxaanay gandoodiyo gocosha u dambayse gurhayga filanine gurhayga filanine gurigaygani dhaab
heestaasi hayga goosan codadkii maxamed sulaymaan iyo aamin feer waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a intaa markala kuli doona nabadgelyo
gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhkii aadi qabatiyo gubaabadaadii gawraa habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garhkii aadi qabatiyo gubaabadaadii gardarraano qato kumangar